Isbitaalka Shacbi ee Beledweyne ayaa wada bixinta tallaalada looga hortago cudurrada dilaaga ah sida dabaysha, jadeecada iyo cudurro kale kuwaas oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan carruurta. Tallaalkan ayaa door ka qaadanaya in carruurta ay noqdaan kuwa ka badqaba cudurrada dilaaga ah. Tallaalkan ayaa door ka qaadanaya in carruurta ay Tallaalkan ayaa door ka qaadanaya in carruurta ay noqdaan kuwa ka badqaba cudurrada dilaaga ah. Ibraahim Cusmaan agaasimaha Isbitaalka Shacab ee Beledweyne ayaa Radio Beirul uga warramay tallaalkan iyo muhiimadda uu leeyahay.
dhammaan wasaaradda way wada keentay immunisationkii loogu talagalay caruurta oo tallaalka sida bolio oreo boliyadii wuu yaalaa b c gdii bentadii misliskii dhammaan tallaalada noocyadiisa kala duwan wayta wuu yaalaa xarunta tallaal walbo wuxuu wataa faa-iido asiga u gooni ah kaas oo ah tallaalka b c g-ga markii la dhaho waa prevention t b tallaalkaas wuxuu ka hortag u yahay t b-yada tallaalka la yidhaahdo orial boliyada asna wuxuu ka hortag u yahay cudurka la yidhaahdo dabeysha oo waayahan dambaba lagu daba joogay ciribtirkiisa tallaalka la yidhaahdo bintadana wuxuu ka kooban yahay shan cudur oo isugu jiro xiiqdheertii gooracatadii waxyaabo fara badan shan cudur oo la kulmiyey oo asna uu ka qayb qaadanaa bintahaas oo ka hortag uu u yahay midka misliskaani asna waa tallaalkii jadeecada kaas oo ilmaha la siiyo wixii ka weyn sagaal bilood sagaal bilood ayuu ka bilaabanaa siismadiisa haddii uuna jirin out break waxa la yidhaahdo uusan cudurka jadeecada markaas uusana dilacsanayn marka asna wuxuu ka hortagu yahay jadeecada marka oo cunugaas tallaalka jadeecada uu qabo uma badno inuu ku dhaco cudurkii maadaama uu qabo prevention ka hortagii uu qabo haddii uu ku dhacana wuxuu u noqonaa qaab fudud oo sida cunuga tallaal la-aanta ugu dhibtoona uguma dhibtoonaya asiga isbitaalka shacab ee beledweyne ayaa ka mid ah xarumaha caafimaad ee hoostaga wasaaradda caafimaadka hirshabeelle iyadoo garab ay siiyaan sidoo kale qaar ka mid ah hay-adaha ka howlgala dalka